agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Galmudug maxamed xasan axmed ayaa bulshada ku dhiirigeliyey inay si hufan uga faa'iideystaan kheyraadka badda ee ku aasan xeebaha Galmudug waxa uu sheegay in badda Galmudug ay hodan ku tahay noocyo kala duwan oo kalluunka iyo kheyraadka dabiiciga ah kuwaas oo haddii si wanaagsan loo maareeyo wax weyn ka tari doona horumarka dhaqaalaha iyo abuurka bulshada iyo shaqo abuurka bulshada agaasimaha ayaa bulshada ku nool deegaanada Galmudug ee aan u dhoweyn xeebaha kula taliyay in ay isticmaalaan noocyada kala duwan ee kalluunka laga soo saaro deegaanada xeebaha ah ee Galmudug waa kan agaasimo maxamed xasan oo arrimahaasi ka hadlaya wasaaradda haddii dadaashay oo xeebaha ay wax ka qabatay kalluunka la soo saaro wax soo saarka kalluunka sare loo qaado dee deegaanada ka fog xeebaha inlaanka ah dadka degan waxaan ku dhiirigelinaynaa in cunista hilibkan guduudka ah runtii wax badan kaga caafimaad badan yahay kaga qarash yar yahay kaga nacfi badan yahay qiimo ahaanna ka hooseeyo runtii kan guduudan waana ognahay dhibkiisa iyo iyo iyo iyo cudurro badan iyo dee deegaan conflict badan ka abuuray midkan ayaga dadka hala dhiirigeliyo isbuucii qofkii qof kasta isbuucii inta hilibka guduudan haka maarmo waxaan leenahay haddii ugu yaraan aada isbuucii saddex afar maalin aada cuni karin ugu yaraan hal maalin cun xaafadda ha laga kariyo kalluunka hal maalin isbuucii haddii kaleetana hala badiyo runtii waagii dowladda dhexe ay jirtay waa jirtay suuqyada hilibka caadiga xilli waxaa jira la xiri jiray oo uu jiray mataqaanaa in kalluumaysiga keliya kalluunka keliya laga laga isticmaali jiro suuqyada kalluunka la furi jiray isbuuci laba maalin la gaarsiiyey marka waxaan leeyahay xaafada waxaan ku dhiirigelin kalluunka deegaanada galmudug degmooyinka galmudug degmo kasta iyo deegaan kasta kalluunka available ka waa laga heli karaa oo runtii wasaaraddu aaday u dadaasho waxay hirgelisay qaboojiyaal iyo in mataqaanaa muxuu ah kalluunka uu deegaan kasta gaaro maanta degmo kasta ay galmudug ku taalla kalluun waa laga heli karaa weliba kan hilibkan guduudan waa ka raqiisan yahay kiilada kalluunka ah waxaa inta badan deegaanada runtii aada ay uga raqiisan tahay in la badiyo cunista kalluunka si wax soo saarka kalluumaysiga loo dhiirigeliyo si mataqaanaa bulshadan xeebaha joogtaha ee runtii sida adag usoo kalluumaystaan marxaladaha duruufaha adag iyadoo mawjado badan ay jiraan duruuf badan ay jiraan waddada ay rafiska tahay intaas kalluunkii soo maray deegaanada yimaado runtii waxaan ku dhiirigelinaya dadka waxaan leeyahay kalluunka hala cuno si dadkaas ayaga ah dhiirigelin iyo wax soo saarkooda ay sare u qaado wamaasanta kalluumaysatada galmudug ee ka shaqeeya magaalooyinka xeebaha ah ayaa dhibaatooyin kala duwan kala kulma shacabka magaalooyinka waaweyn ee aan xeebaha lahayn kuwaas oo inta badan aan aada uga faa'iideysan kheyraadka badda